أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xishoodkiisii badnaa iyo badnidii xishoodkiisuu baabkeedii yahay xadaثnii cubayd llaahi bni mucaadin qaala xadaثanaa abi qaala xadaثanaa shucbaة can qataadata anahu samica cabdullaahi bni abi cutbata yuxadiثu can abi saciidin اlkhudriyi xa وxadaثnaa زuhayr bnu xarbi وmuxamed bn اmusanى وaxmed bnu sinaanin qaala زuhayru xadaثna cabdالرaحmaan بn mahdiyi can shucbaةa can qataadaةa qaala anahu qaal samictu cabdالlahi bn abi cutbata yaquulu samictu abaa saciidi اlkhudriya yaquulu wuxuu hi abu saciid kana rasuul اllahi slى الlahu عalayh waslm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ashadda mid uga badan uga daran xayaa-an xagga xishoodka min alcadraayi waa inantii bikrada ahayd oo fii khidrihaa beydkeedii iyo dee meesheedii ama khidrigeediiyo sitrigeedii kuba sugan wa kaana waxaanu ahay idaa kariha hadduu noco shay-an shay uu noco carafnaahu waanu garan jirnay fii wejih oo rasuulka ilaahay xishoodkiisaa badan daraaddeed axadna wuxuu la nacayo kagama hortegi jirin kol haddaan mukhaalafo sharci dhicin marka hadduu wax naco qoonsado carafnaahu waanu garanaynay fii wejihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wejigiisaan kaba garanaynay bal xishood kolley kitaabuliimaan baynu kuba soo marnay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiid kala duwan oo jaanibkaas inuu xishoodku iimaanka kaba mid yahay khayrun mooye inaanu wax kalou la imanayaaba jirin iyo taa bal axaadiidii jaanibkaas ahayd waatayn hore kitaabuliimaan uguba soo maray rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayhi dee wuxuu xishoodkaas iimaanka ah kaa khayrun mooye wax kaluu la imanayaa jirin ayuu dee heerkii ugu sarreeyey kaga sifoobay salawaat ullaahi wasalaamu calayh horena siaan iimaanba ugu soo maray dee xishoodku hadduu keenayo ruuxu xaq muuqdo uu kaba aamuso xishoodkii maka loo jeeday maahogkaasi madmuub buu noqonayaa oo hadduu maalan xaq inuu ku qadhawaaqo ama ku hadlo ka mancinayo ama shay khayra samayntii uu xishood daraaddeed ugaba joogsanayo kaasi kii loo jeeday maaha kii markaa kaasi oo kan imaka la ammaanay iimaanka kaba mid ah rasuulku sheegay khayrun mooye wax kaluu la imanayaa inaanu jirin kaa isaga ka mid maaha laakiin kii aan sifada ahayn waa kan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu kuba sifoobay waana kaa iimaanka kaba mid ah waa kaa khayrun mooye wax kaluu la imanaya aanu jirin marmarka abu saciidna wuxuu inoo sheegayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aada inuu xishood badnaa alcadrana in waxa weeye waa albikr waa haweynantan dee waxa weeye weli gashaantidaba ama bikrada ah aan guur soo arag taas baa alcadra lagu magacaabaa waxaan elayna alcudra kolley bikarada cudro lagu magacaabaayo dee cudradeediibaa baaqi ah oo matalan markaa ama bikrigeediibaa baaqi oon suurin oo tan baa alcadra loo yidhi khidrigana waxaa looga jeedaa halkan waa makaankeedii hoygeedii un kuba sugnayd weeye oo waa sitrun yujcalu lilbikri fii jambi lbeyt siduu sheekhu kaba cabirayo khidri asalka hore lafdigan dee khidri waa macno satri un buu keenayaa in waxaanay bacda luqawiin soo naqliyeen hawdajka waa markan dee raaxiladii iyo la raro ee gibishu iyo wixii laba saaree kaa ay dumarku iyo waxyaalahaas ba ay geli jireen markaa safarkii hawdajka inkaa asalkiisa horeba yahay khidri waa isna macno satri baa ku sugano waa wixii kuba sugan halkaa waa wax ku qarsoon oo kuba asturan laakiin maqsuudku waxa weeyaan waa hoy meeshii hoygeeda u ahayd ama meel iyaga loo khaas yeelaya oy laazimi jireen iyaga waqtigoodii oo ilaa intaa beyt sawjiye ay u baxayaan ay baaqi kuba noqon jireen ha noqoto ama beydkiia waa inanta caynkaasee rag aanay is arageen sooba marin xishoodkay xishooto kaas rasuulka ilaahi uu kasii xishood badnaa hadduu wax qoonsado wuxuu hadduu yahay wax dee xaggii sharciga xaaraam ku ah iyada taasi kama aamusahayn oo waa inkiraya laakiin waa waxaan jaanibkaas ahayn oo dee lagaba roon yahay oo isagu rab uu rasuulku qoonsanayo wejigiisa laga dareemi jiray xataa cuntadii waataynu soo marnay hadduu ma eebeyn jirin hadduu wax karho uu iska dayn jiray uun oo aanu markaa doonahayn waxaan ma ceebeyn jirin sanuu yey ma odhan jirin waa aamus ka aamusi jiray waanu cuni jirin oo iskaba dayn jirin tanna waa umuurihii baabkaas ahaayo hadduu waxuu qoonsanayo aan mukhaalafo sharciga aanay kuba sugnayn laakiin isagu karhayo waa ka aamusi jiray wejigiisaana taa lagaba dareemi jiray kana idaa kariha shayha carafnaahu fii wajhi xadaثna زuhayr bnu xarbin waxa cثmaan ibn abi shaybata qaala xadaثna jariir can اlأcmashi can shaqiiqi can masruuqi qaala wuxuu yihi masruuq kolley sanadkuna waa sanad reer kuufo ah صaxaabigana saan aragnay walow asalkiisu dee kolley masr waa degay dee madiinana markii horu ahaa daaifna markii dambe waa degaye laakiin halkan kuufuu joogay markanoo kuufa isna waa galay oo sanadku kuufi waa wada noqonaya wuxuu ihi masruq ibn ajdac qaala dakalnaa waxaanu u soo gallay calىa cabdillaahi bni camrin صaxaabiga cabdillaahi bni camr bn اlcaas xiina qadiima markuu yimi mucaawiyatu mucaawiya ila lkuufati kuufa markuu yimi oo waktigii dee waxa weeyaan markii dambe khilaafadii mucaawiya ee dee xasanna uu kaba tanaasulay intaa dabadeed buu kuufa yimi mucaawiya haddaba waktigaas buu la socday cabdullaahi bnu camrinna masruuqiyo iyo qolooyin kalena way soo siyaarteen oo gurigiisii bay ugu yimaadeen saxaabigan iyagoo soo booqday markaasaa fadakara wuxuu xusay hadal qaaday rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam saxaabigii cabdullahi bn camrin baa rasuulka ilaahay soo qaaday dee iyaguna waa saxaabiga ooba tay usoo siyaarteen inay cilmi ka faa'iidaystaan bal saxaabiganna ay soo booqdaan faqaala wuxuu ihi lam yakun ma ahayn rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh faaxishan ay daa fuxshin fuxshi ku u saaxiiba fuxshigu waa hadalkii xumaa iyo ficilkii xumaaba adigu ma lahayn maayn asal ahaan mid ku sifoobay ma ahayn oo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ma ahayn dee waxa weeyaan daa fuxshin weeye hadday qowl tahay iyo hadday ficil tahayba xumi iyo ficil xun iyo qowl xun inna ilaahay waa ka dhowray ka ilaaliyo oo ka xafido mid u saaxiiba ma ahayn walaa mutafaxishan mid isagu waxaa u qasta oo ogaan u camdiyo o iskuba kelifa waa ruux dhici karta aan dabiicaba tani u ahayn laakiin isagii baa waxaan u qastayo ku talagalay oo waa wuxuu isku kelifayo oo uu u qastayo u bareedhayo taasna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal waxa weeyaan iyadana mu ahayn oo mid isagu dabiico uleh fuxshi qowl iyo ficilna ma ahayn middee fuxshi ku dhaca oo isagoo dee isagu iska doondoonayo isku kelifaya ama u camdeeyo ku dhacana rasuulka ilaahay ma ahayn salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa qaala waxaanu yidhi cabdullaahi bnu camrin qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi inna min khiyaarikum dadka kuwayna idinka idinku mudan khiyaartiina doorkiina iyo kuwa idinku mudan waxa kaba mid ah axaasinakum akhlaaqan kuwa idinku fiican xagga akhlaaqda oo dadka marka la eego dabeecada fiican leh ee jaanibkaas idinku dabci fiican ayaa idinka khiyaartiina kaba mida riwaayaadka qaarkood mintani lamay socon oo ina khiyaarakum baa dhacday laakiin kolley mintan riwaayada ani laba soconna maqsuud weeyo dadka kuwooda u mudan khiyaartooda waxaa kaba mida kuwa dee xagga akhlaaq ahaan ugu fiican axasinna waa jamcu axsankii afcalu tafdiilka ahaa oo la jamciye weeye haddaba xagga akhlaaqeed kuwa idinku fiican oo xadiidka ta inooguba sugan dee kolley male axaadiisan haddii la tatabuco akhlaaqda iyo boorin la iskuba booriyo teeda fiican iyo khisaasha iyo qaybaha akhlaaqdaasi ay leedahay bal waxa weeyaan sheegitaankeeda iyo dikrigeed iyo axaadiistii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal xooga leh markaynu xadiidka daciifaba iskaba dhowrno aad bay u badan tahay waanay tacadudayba kolley fadli badan oo jaanibkaasa iyo waxyaalo isku boorin iyo umuuro kala duwan oo kuba yimi way jiraan waxaa xadiidka inooguba sugan un boorin la isku boorinayo dabiicada fiican ruuxa markaa ku sifoobay fadliga uu leeyahay waa kan rasuulka ilaahay yihi khiyaartiinuu kaba mid yahay waana sifadii dee ambiyadii ilaahay rasuulka ilaahay ugu horeeyo wainaka la calىa khuluqin cadiim iyo dadkii fiicfiicnaaba sifadood weeye kolleyna xusn اkhuluq waxyaalahay ku tacriifiyeen barhkood waxaa kaga mida sharaxana kuba sugan bedl اmacruuf wakafu اlأdaa waطalaaqat اwaj adu waa qeyb kaba mid ah ruuxu wixii dee bal matalan fadligii iyo dheeraadkii uu hayee uu dadkii kale uba huro dhibtiisii uu dadkii ka haysto bal isagiina wixii nafcigiisa dadkii ay gaadhaan dhibtiisiina dadkii ay ka badbaadaan wejigii furfurnaa bal matalan adu waa dulqaadkii xilmigii sabirkii iyo bal matalan tawaaducii khisaashu way badnaanaysaaye waa kuwa idinku akhlaaq fiican idinku dabci fiican ayaa idinkana khiyaartiina kaba mid ah qaala cثmaan cثmaan wuxuu yihi xiina qadima maca mucaawiyaةa ilى اkufa cثmaanku waa cثmaan ibn abi shayba waana sheekha labaad ee muslim marka zuhayr riwaayadiisu maxayd lafdigiisu dakhalnaa calىa cabdالlaahi bni camri xiina qadima mucaawiyaةu alkufa eeg mucaawiya markuu kuufa yimi ayaanu u galay marka cibaaradaasna inooga dee waxa weeyaan kuma caddo cibaaradu cabdullaahi bni camrin inuu la socday markaa mucaawiye inuu waktigaa dee mucaawiye markmarkasuu kuufo soo gaadhay inay isagoo isagu kuufaba iskaba deganaa ay ziyaarteen waa wax lagu fasir karaa ma ixtimaalkaasi waa jira cusmaan ibn abi shayba muxuu caddeeyey cabdullaahi bni camrin reer kuufa maahayna mucaawiyuu la socday marka laftigiisa muxuu ahaa xiina qadima maca mucaawiyata halkaa halkaa tii hore xiina qadima mucaawiyatu xiina qadima markuu yimi cabdullaahi maca mucaawiyata mucaawiye maciisa isagoo ah ila kuufati kuufa u yimi macnaa macnahaas bay dee waa in kuuf markan kuufa ay kusoo ziyaarteen imaatinkan kuufa waa mucaawiyu la socday markaa uu mucaawiya yimi taabay waxadaثana abubakr بn abi shaybata qaala xadaثana abu mucaawiyata wawakiicu xa وxadaثana بن نmayri qaala xadaثana abi koley ibn نmayrka hore waa mحamed ibn cabdالlahi بn نmayr aabihii baa ina نmayr aho dee marka hore awowgii baa isaga loo teeriye aabihii baa cabdالlahi بn نmayr xa وxadaثana abu سacيidi الأshaju qaala xadaثana abu khaalidi yعni الأحmr waa sulayman iبn xayaankan hore usoo aragnay kulhm dhammaantood kulhmna wuxuu leeyahay waa abu mucaawiya iyo wakiic iyo abu khaalid saddexdaa weeye can ilacmashi acmash bay ka wariyeen acmashna markii hore sanadka isagaa inoogu sugnaa jariir ibnu cabdilxamiid baa markii hore kaba wariyey xadiidku markaa riwaayadan inoo taala waa xadiid acmash afar bay markaa noqdeen bi hada lisnaadi isnaadkii acmash lahaa waa can shaqiiqin can masruuq shaqiiqna waa abu waa'il milahu xadiidkanmu kaba soo baxnay mid la mid ah kale baabka halkaasaan kuba dhaafaynaa wuxuu yihi msli markaa dee baabkii kale waa tarjamadii imaam nawowi baabu tabasumihi salى اllahu عalayhi wasalama wa xusni cishratih wuxuu baabaysanyay ba rasuulka ilaahay tabasumkiisii ujeedadu markaa dee inuu aanu qosol dhawaaq dheer leh oo uu afka aada u kala qaado aanu qosli jirin bal waa ilka cadayntiisii iyo muusoodkiisii iyo cishiradiisii fiicnayd ee uu dadka rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kula dhaqmayo saxaabadii xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana abu khaysmة عan simak بn xrb qala qultu ljaabir بn samura abu khaysama waa زuhayr ibn mucaawiye kolley waxaan filayaa inaan ishkaal jirin oo dee زuhayr ibn xarbigan imika ka soo baxnayba abu khaysama kunyadiisu tahaye dee waa labadinoo laba dabaqo kale ah weeye oo midna sheekha muslim yahay midna sheekha sheekhiisa yahay labadaba زuhayrla la idhaha lakiin abi iyo ku kala duwan kunyadiina ku kulmayba wuxuu yihi simak ibnu xarbin qaala qultu lijaabir ibni samurata jaabir ibnu samuraan ku idhi akunta miyaad ahayd tujaalisu mid la fadhiista rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam dee kolley aabihiina waa saxaabi jaabir ibnu samura samura waa saxaabi horeynu usoo marnayba oo kitaabkaynu kuba soo aragnay jaabirna markaa nin yar buu ahaa waqtigii rasuulkii ilaahay dee walow axaadiid kala duwan uu ka xafiday yarida aan leenahayna ma ahayn qabla اbuluq ma ahayn waa bacd اbuluqe laakiin dee nin weyn ma ahayn markaa simak ibnu xarbin baa weydiiyey wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay dee ujeedadu waa ogya inuu saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kamida iyo uu la kulmo taas shaki kagama jire laakiin xagga marka leega inaanu raggii waaweynaa kaba mid ahayn ayuu leeyahay dee adigu martabada ah rasuulka ilaahay had iyo goor majliskiisa inaad xaadirto taas miyaad gaadhsiisnayd oo miyaad ahayd mid loo fadhiistay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaala nacam kasiira nacamha buu yihi kaiira ay ujaalisuhu kaiira waa la fadhiisan jiray rasuulka ilaahay in badan markaasaa wuxuu yihi kaana wuxaa rasuulka ilaahay laa yaquumu mid aan kicin min musalahu halkii uu salaada ku tukaday aladii musalahaasoo yusalii fiihi subxa salaada subax ee uu ku tugaa makaankaa uu salaadii subaxuu ku tukaday kamuu kici jirin xataa tadluca shamsu ilaa ay cadceedu soo baxayso faidaa dalacat markay cadceedu soo baxdo ayuu qaama kici jiray wa kaanu waxay ahayn saxaabadu waktigaa dee intay agtiisa kusoo ururaanba yataxadauuna kuwa sheekaysta iyagu dhexdooda dee rasuulka ilaahayna waa maqlaya waa cishiradiisii fiicnayd oo dee taas iyaga uu kula mucaasharoonayay faya'khuduuna markaasaa waxay gudagelayeen ka sheekaysanayeen oo dee markaa hadalkaa ay hayaan iyo sheekada ay hayaan baa la gelaysay fii amriljaahiliyati waxaa dee ilaahay ka soo badbaadiyey ee jaahiliyadii de ay iyagu waa dadkii soo wada gaadhay waa dadkii sanam la caabudo iyo waxyaalihii kale masaawid ahay ahlaljaahiliya ay samaynayeen iyaguba soo arkay dee waxaan kuwa kusoo jireen haddaba umuurahaas bay ka hadli jireen oo ay sheekadooda soo geli jirtay markaasaa fayadxakuuna de marka la eego waxyaalahaas waktigaa iyaga aan la fool xumayn laakiin fi lislaam la fool xumaatay iyaguna marka ay samayn jireen iyo marka ay kaba hadlaan bay qosli jireen rasuulka ilaahayna waa mushaarakatan wa xusna mucaasharatin lahum wayatabasamu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahayna marka umuuraha lagaba waramo isaguna waa muusoon jiray waa ilkaa caddayn jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka kolley raqamkiisu waa kan waxaanan soo aragno kitaabka in badan nagu soo noqnoqday xadiidku hadduu mar hore soo maray dee muslim tarqiimkani ma aha a'imadii ama sharaxday kitaabka ama dee kaba hadashee waaweyneydna raqamyadan xadiidka iyagu may samayn waa qarnigeenan ayaaba dee waxa weeyaan la sameeyey tarqiibkan shahiirkana walow imaka dhowr tarqiibba ay jiraan laakiin raqamkan aada u shuhuroobay ee in badanna wax loo ixaaleeye inoogu sugan waa nin masri ahaa oo dee haatan xoogaa unbuu mootan yahay maxamed faad cabdilbaaqi la odhanaya raximah llahu tacaala oo kutub kala duwan dee tarqiibiyo muslim iyo bukhaariya ay kaba mid yihiin sunanta qeybo kaba mida iyo muwada iyo waa ninkaa tarqiibkaas lahaa maxamed faad cabdilbaaqi marka hore waxaan usoo aragnay markuu xadiidku xadiidna soo marayay xataa haddii isan habeena daweyd soo aragnay qadco yarun ay xadiidka horreysay inta baabka inoogu timi aanay horeba inoo soo aragnay laakiin qeyb xadiidka kamida aynu soo maray inuu raqamkii hore dhigayo xadiidkana isagoo san ah bal meelo qaarkood ka taabsan oo xataa tadlaca shams ama dulucan duruq buu lahaa xadiidkani faidaa dalacat shamsu qaama iyo alfaada waa laakiin waa sanadkan ayaynu kitaabu salaad kusoo maray abwaabtii masaajida baab ugu talagalay bal fadhiga la fadhiisto salaada subax dabadeed halkii laguba tukaday fadliga uu leeyahay kitaabu masaajida kolley ayaynu kuba soo maray lix boqol iyo toddobaatan raqamkaas buu ahaa marka waxay dee usluubkiisii hore inuu raqamkii hore siiyo waayo halkan maanta halkaasaaba kaba sii taabsanayd wax imika inoo soo kordhay asal ahaana maba jirto kuwa uu qidco yarun aynu ka soo aragno inta kale ayuu raqamka siinaya lakiin de waxaan filayaa untani shardigiisay ahaan layda waa sahwi un isaga ama kaflo jaanibkan kaba dhacay une bal waxaan leenahay xadiidka horta waa xadiidka aynu soo maray halkaa aan sheegayana waynu kuba soo maray cunwaan gaarana waaba lahaa sanadkan iyo duruq kale oo ka dambaysayna laakiin matigan baa inoo dhammaa halkaas be laakiin alfaado ziyaadiya maa duruq ay kuba sugnaydna waa waxaan kuba soo aragnay taas iyadoo arrinta kale xadiidka inooguba sugan waxaa dee bal dikriga waa halkaa baabkaa horena wixii loo baabaystay oo fadhiga la fadhiisto bacda salaati اlfajri halkii laguba tukaday la fadhiisto isagoo shaksigu ilaahay xuba xusaya dikrigaa laba imanaya fadliga uu leeyahay iyo istixbaabnimadkeed haddaan dee ruuxa cudurdaar iyo waxyaalahaasi jirin waxaanu halkan imaam nawowi qaadiciyaad ka soo naqlinaya inuu yihi arrinkaasi sunno weeyaanoo salafkii iyo ahlalcilmi way samayn jireen oo waktiga caynkaasana dee waxaa la arkaa inagu duruufo keenay in darsiba la bilaabee iyagu waktiga caynkaasana horta waxay ku gaabsan jireen dikri iyo ducay ku gaabsan jireen ilaa ay cadceedu soo baxayso taas ayay kuba gaabsan jireen oo taas baa salafkii iyo culimadii iyo ay laba iman jireen dee kolley qudwadoodna waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo arrinkan cibaaradanu kaba cabirayna ee waa rasuulka ilaahay maha wax mar ka dhacaye marar kala badaduwan uu kuba arkay inuu sidaa laba iman jiray waa mid bal waxaana jirta kolley xadiid tirmidiya ay wariyeen xadiidkuna xoog buu leeyahay amaba waa la taxsiiniyey haddaan laba tasxiixin oo ah xadiidkaasi ruuxu haddii uu dee fadhiisto halkii uu salaada subax ku tukaday isagoo ilaahay xusaya hadda egoo arrintu waa meeshii salaada uu ku tukaduu fadhiya dikri buu intaa hayaayo ilaahay buu xusayaa dikriguu qur-aan la aqriyaya waa dikri tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo tahliishii iyo taas bal salliga rasuulka iyo dikri buu kama noqon cilmigii dee sharciga ahaa diraasadiisii waa qeyb dikrigi haddii ruuxa niyadiisu fiican tahay oo dee markaa niyadiisu ay khaalis tahay dikriba weeye uu halkaa fadhiyo ilaa ay cadceeddu ay hagaag uga soo baxayso oo markaa uu laba ragcadood tukado kaana lahu kaajri xajin wa cumratin taamatin taamatin taama xadiid tirmidiya ay wariyeen waana xadiid de waana salaadan bacdigood salaat alishraaq kaba cabiraan oo bal waxaa leeyahay fadligaasna waa jiraa kitaabkeenna kuma sugna asxaabu sunan bacdigood buu ku sugan yahay xadiidkuna kolley dee albaniyana waa taxsiiniya san filaya haddaan u tasxiixin saxiixuljaamic buu kuma sugan yahay waana lafdigiisa ama macnihiisu kaaba weeyaanoo bal waa fadli kaloy leedahay salaada subax dabadeed ruuxu hadduu u fadhiisto dee ilaahay xuskii iyo dikrigii ilaa waktigaa la gaadhaya hadduu sheeko kale ku jiro taasi waa baab kale haddii dee uu seexdayo waa umuuro haddii dee waa salaadii subax uu fadhiistay halkii uu kuma tukaday ilaahay buu xusayaa dikrigaas ilaahay cadcaddu waktigii dee ay suulayso karaahadu waktigii karaahadu ay suulayso cadcaddu hagaag gooba soo baxayso uu salaadaa tukado bal fadligaa weyn baaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba sheego bal waa iyadna arrin kale oo dee halkan yaana inooguma sugnaane fadl waktiga caynkaasa dikrigaas iyo fadhiga caynkaasa iyo fadli uu leeyo aad weyn waa fadli weyne inoo tilmaamaya macnaa ajrigii buu leeyahy haddamaha xaj buu iyo cumru ka gudaya kama gudayo taase macnaa waa ajrigaas oo dhan weliba ayuu yeelanaya waxaa kale xadiidka inooguma sugan taasna waa ruux dee akhbaartii jaahiliyada iyo kolkol akhbaartaas aan haddii lagaba waramo oo bal waxa weeyaan taas iyo ummadihii kale akhbaartoodii waa kii xaditثuu can bani israa'iila walaa xarajna xadiis ba ah iyo bal taas jawaaskeede bal waxa weeye iyo jawaasu daxik wala uu leeyahay rasuulka ilaahay dee si uu kuba gaabsanaya laguma gaabsado ayaaba roon dee culimadna inta badan yidhahaan dadka ahl almaraatib iyo ahl alcilmi waa maha qosolkii marar ahaa rasuulka ilahay ba ay kaba dhacdeen laakiin taasuu ka caado yeesho uu badsado kaley wax dee aan laga roon yahay ayay agtooda kuba tahay ama dee waxaabay leeyihinba waa dee agtooda karahabay kuba tahay ama yukrahu lahum baabu raxmat الnabiyi salى الlahu عalيه waslm lلnisaaءi waamri sawaaqi madaayahuna birifqi bihina wuxuu baabaysan yahi bal caruurtii iyo ciyaalkii iyo naxariistii rasuulka ilaahay u naxariisanaya dadka guudba waynu soo aragnay imaka waa dumarkii gaar ahaan si rasuulkii ilaahay dee bal waxa weeyaan ugu naxariisanaya iyaga iyo amri sawaaqi kii kaxaynayay madaayahuna weeye waa waxaan gaadiidkan ay fuushan yihiin waday amarkii laba amrayay birifqi bihina inuu iyagii uba dhimriyo oonu dee aada u eriyin oonu aada ugaba kaxayn si dee waxa weeyaan dhib iyo waxyaalahaasi aana iyagii ugaba iman ama waa dhowridii iyaga laba dhowrayay iyo taas xadiidkana kolley duruq buu yeelan waa xadiid keliya laakiin siday noo iman doonta waa xadiid keliya waa xadiid anase xadaثna aburaبيع الcatakiyi وxamid بن cmara وqtaybaة بن سacيidi وabu kamili جamيعا عan xamad بn زayd ragga afartaa sheekh ee mslim xamad bay kaba wariyeen azido qala aburaبيع xadaثna xamadu qala xadaثna ayub عan abi qilaabaةa عan anasi kale ayub iyo abi qilaaba ee horaynu in badan usoo araragnay iyagoo xataa saa isuguba xigana waa laba taabiciya abu khilaabana cabdاllahi bn zayd اjarmi horeynu usoo aragnay waa taabici dhexoo caalim ahaa kole ciraaq iyo wuxuu gaba tegay waa reer ciraaqe mar qadinimo loo hadal qaaday ama loogu yeedho u iskaga tegay wadankii oo markii dambe isagoo dee shaam maqan ku maqan buu halkaasuu kuba dhintay kutubtiisiina ayuub ayuu u dardaarmay walow ayuub markaa kaba dheeraa oo la yidhi ayuub gaadhsiiya ama ayuub ku wareejiya haddoonu noolayna markaa malaa wuxuu amrayba in la baabiiyo malaa wuxuu ka baqday dee waktigaas waa kutubta gacanta laguma qoranaye dee gacan aan aaminayn hadday gasho in waxyaale laguma korkordhiyo oo ayuub haddaanu markaa noolayn de ayuubna waa noolaaba abu qilaaba kolley horena waan usoo qaadnay nin caabidana u ahaa kolkol nasbi yar bay ku sheegaan xoogaa yaro nasbi yara nin caabidana u ahaa nin caalimana u ahaa hadaladiisi ay noo soo naqliyeen waxaa kaa mid ahaa إida أxdaث allah laka cilmا faaxdiث lah cibaadaة walaa yakun hamuka an tuxadiث الnaas haddii ilaahay cilmi kuu kordhiyo adiguna cibaado kordhiso cilmi haddii ilaahay kuu kordhiyo adiguna camal kordhiso hamigaagu yaanu noqon dadka inaad u sheeg sheegto ama axadeeda taa hamigaagu yaanu noqon arrintu iska bilo weye adigu cilmiga camal falkiisi iyo ku dhaqankiisi iyo macnaha adiga ha lagaaba arko oo taas haddii ilaahay wax kuu kordhiyo adiguna camalkii kordhi weeye taasoo hamigaagu yaanu noqon in aad dadka de an tuxadith الnaas abuqilaaban qaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam fi bacdi asfaari anas baa yidhi rasuulkii ilaahay wuxuu kuba sugnaa safaradiisii barhkood dumarna way la socdeen wagulaamu walxaal gulaamun adoon aswadu madow oo yuqaalu lahu lagu magacaabo anjashatu anjasho la yidhaah yaxduu uu geeli inta waa gaadiidkii waa geel safar baa la yahay uu u heesayo dee waa heestii geele dee taas laguma kaxaynaya un faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi ya anjashato anjashow ruwaydaka macnaa waa rifqan un kale ama urfiq weeye kale ismu ficil baan kaba dhigana barhkoodna halka masraha kaba dhigeen waxa weeye un bal waa u dhimriyo u sahalo cagta u dhig weeye sawqan kaxayntaada aada kaxaynayso bilqawaariiri quraaradaha waa kelimadee isticaaro ahaan majaaz ahaan dumarkiibaa dee qaaruuradda waa tan aan naqaano jamcu qaaruura dhaqsay u jabtaayo dhulkay ku dhacday ama wax yaroo taabtay baaba jebiye oo kale marka xaggii dumarkiina ta'asurkooda iyo waxaan dee ama jiricsanaantooda iyo dabacsanaantooda iyo kolkol waxyaalahaas si dhaqsaa inay u raadaynayaan baa taasi ay cibaaro kaba tahay kaxayntan aada bal dumarka caynkaasee dee ku shabahan qawaariir aada ku kaxaynaysa geeli bal ukaadiyo dee geelina marka loo heeso oo kale socodkiibuu badiyaa aada buu u dheeraynaya waxaa dhici kartada markaa inay iyaga taasi dhibi kaba timaado ay kasoo dhacaan ama xarakadan iyo socodka degdegii iyagii ay aada u lulaan oo ay dhibi kaba soo gaadho halkaa ta'alum iyo damaqsiya waxyaalahaas yimaada ama ay kaba dhacaan haddaba waa ukaadiyo cagta u dhigo bal taas u fudaydi kaxayntan aada kaxaynaysa dumarka aada ku kaxaynaysa almadaaya bal waa macnahaan horreysiisanayna macno kaloo ishaareenna mar dambe ama ay sheegeen barhkoodna ay horreysiistaanna marka dambe aan sheegaynaa insha allahu وxadثna abالربيع العتaكي وxamid بن cمر وأbو كامل qالوا xadثna حmاd عن hاaبت عن أنس بنحوه waa sندkii hore un وxadثna cمر الناqd وزهير بن حرب وزهير بن حرب عن وزهير بن حرب كلاهما عن بن علية قال زهير xadثna إسماعيل xadثna أيوب عن إسماعيلk إسماعيل بن عlيha markaa horeba u leyda waa زهayr baa cibaaradiisii uu noo soo celiyo halkii markaa hore can ibn culayata ay ka ahayd زuhayr بn xarbi laftigiisu waa xadaثna ismaaعiilu qala xadaثna أyub عan abi qilاabata عan anasi an النabiya slى الlahu عalيه wasaلam atىa waa yimi oo wuxuu maray calىa أزwaajihi haweenkiisii safarna waa laye walxaal sawaaq waa jamcu sawaq saaq markaas adigu de kii afcaal markaa mubaalaqadii taas weeye oo waa mid wax kaxayn badan oo dee saaiqa yasuuqu bihina uu ku kaxaynayo gaadiidkan ay fuushan yihiin oo yuqaalu lahu lagu magacaabo anjashatu dee waana kaasoo alxudaa waa heesan geeli iyo waxyaalahaas laguma kaxeeye loo heeso taas buu ku dhawaaqaye waan sawd fiicnaa faqaala rasuulka ilaahi ba wuxu uhi wayxaka ya anjashatu ruwaydan sawqaka bilqawaariir macnaa bal waxaad u kaadisaa dabcisaa fudaydisaa kaxayntaadan aada qawaariirta ku kaxaynayso gaadiidkan ay saaran yihiin qaala wuxuu yihi ayuub baa odhanaya qaala abu qilaabata yihi cabdillaahi bnu zayd تklma rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulkii ilaahay baa ku hadlay bikelimatin kelimo low takalama biha bacdكm barhkiin hadduu ku hadlo lacibtumaha caleyha ku ceeban lahayaan khaasatan waa dadkii yar malaha dee waxa weeyaan aad yar adadkaaye khaasatan mutanadiciinta wax iskuba adkeynayey oo dhici karta kelimadan qawaarid iyo isticmaalka la isticmaalayo ay u arkayeen wax dee laga rumayo ruux bal mثalا dee martaba le ama ahlu cilmiya ama cibaadale inaanu hadallada caynkaasa kuba hadlin waa dadkii u arkayuu sheegayaayo rasuulka ilaahay kelimu ku hadlay barhkiina waa kelimadan ruwaydan sawqaka bilqawaarir khaasatan lafdigan dee majaaska ama isticaaradaba ah oo barhkiin hadduu kuba hadlo dee khaasatan kuwa mutanadiciinta ee aad wax isugu adadkeeya ay ku qoonsan lahaayeen ay kuba ceebeyn lahaayeen oo hadalkaas siduu gaba dhacay siduu hadalkaa ugu hadlay ay odhan lahaayeenba taas buu kuba hadlay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waana dee kelimadaas aad u heerka sarreysa aada u baliiqa ah macnaheeduna balkaa aan sheegnay uu yahay macno labaadna way sheegeen inoo dambeeyeen وxadثna يحيى بن يحيى qال أخبرna يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك xا وxadثna أbو كامل qال xadثna يزيد وإن زريع qال xadثna التيمي وسليمان iن ضرخان عن أنس بن مالك أنس بن مالك oo koلey xadيiثku waa xadيiث أنس dad kala duwan baa ka wariyay oo imika waxaan aragnaa سليمان التيمي markii imika hore iyo sanadkii koobaad iyo ka saddexaadna abuqirا baan aragnay kii markaa labaadna haabit buu ahaa waana suurtagal xadaثana xamaadkaasi dee xamaadkii in badan haabit wax ka warinayay inuu xamaad ibnu salamaba yahayn ina zaydba ahayn kolley qataadana waa inoo dambeeya xadiidku waa xadiid anase duruqdaa kala duwan buu leeyahy asxaabta anasee kala duwanna xadiidka way kaba wariyeen anas wuxuu yihi qaala anas kaanat umu sulaymin maca nisaaءi الnabiyi salى الlahu عalيه waslm waa anas hooyadii safarna waa la ahaa waxay la socotay oo ay ahayd dumarkii rasuulka ilaahay bay macood ahayd salawaat ullahi wasalaamu calayh wahuna yasuuq wahuna waa dumarkaa rasuulka ilaahay umu sulaymna ay ka la socotay yasuuqu bihina sawaaqun waa ninkaa anjasho la odhanayaa gaadiidkoodii ay saarnaayeen iyaga hawaadijtii bay ku qarsoon yihiin lama arko ee dee mid kastaana raaxiladeedii bay fuushanayd markaasaa uu dabadu kaba wado uu ku kaxaynayay faqaal waanu dee dhawaaqayo waa u heesayey geeliyo dee si uba degdego faqaala nabiy llaahi salى اllahu عalayhi wasalam ay anjashatu ruwaydan ay anjashatu ayd waa ti xarfinida ahayd anjashow ruwaydan sawqaka bilqawaariri taas buu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh وxadثna بن المثنى qال xadثna cabdالصmd qال xadثna hmam qال xadثna qtاadaة عan أنasi qاaل kaana lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi waxaa u sugnaa xaadin xasanu sawt waa dee imaka yaxdudii waa ti aynu soo marna waa ficilkii waa ismigiisii faacil alxudana waxaa la yidhaha ama shaqada waa heesan dee hawl daraaddeed loolaba yimaado sida dadkan wax dhisaya ama wax kaa qabanaya heesay la yimaadaan xudaa waa la yidhaha markaa geela iyo waxyaalaha la kaxaynayo xoolihi iyo waxyaalaha caynkaasa heestii lala yimaadana waa hees nooca dee kaba mida laakiin waa taasun iyadana waa la idhaa rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh waqtigii khandaqiya waynu soo maray saxaabadoo dee abyaad kuba dhawaaqaya inuu xataa la qabanayo waynu sooba aragnay dee tanna waa taas safar baa laguba jiray waana tan horena waxaynu khaybar uga soo maray salamatu bn alakwa xadiisu lahaa waa adeerkii ninkii caamir la odhanayay oo isagana dee xudihiisii waa iyadoo la socdo habeenkii la gudayo ay barhkood yidhaaheen miyaanad la maqashinayn bacda hunayhatic oo bal matalan markaa deeto allahuma lowlaa anta mahtadayna oo iyadna dariiqii baa laguba jira waa noocyahaas oo dhan ba weyo haddaba ruux dee tan buu yaqaanay waa xadin waa kaa heesta caynkaasi geela baa loo heesaya xasan usawt weliba cod fiican lahaa faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam ruwaydan ya anjashatu laa tagsir ha jebin alqawaariira yacni wuxuu ujeedaa dacafata nisaa waa dumarka kuwada dacafada bal adku horta waxa weeye arinku baabkutu inooguma baabaysnaayo waa naxariistii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh socodkan dee gaadiidkay saarnaa inuu socodkii badinayo ee dhici karta inay dhibi iyaga ka soo gaadho ama dhicid ha noqoto ama lululkaa badan iyo waxyaalaha xarakada badan iyaga dhib hakaba soo gaadhe ayuu rasuulka ilaahay u diidayey waa naxariista uba naxariisanaya taas bal macaaridii hadallada caynkan ku hadalkeedna kol haddaanay wa dee waxa weeye madmuuma iyo wax xun aan loogaba jeedinna iyadana taas jawaaskeedu waa inoogaba sugan yahay xaggan qawaariirtoo laguma shabahayna dee laba dhinacba wayeegaano waa dacfu cazaa'iminna bay qasadkoodan adageenay lahayn ee bal dhici karta inay dhakse isuba rogaan ee waxa weeyaan min xaalat الrida ilaa gayriha ay dhakse isuguma bedeli karaan amar yaroo fudud daraaddeed iyo bal taas qawaariir waa looguma magacaabay waa l imikana waa jaanibkan unoo waa adigu waxaan iyaga usoo degdegaya tagayurka iyo ta'asurkaasa ayaa qawaariirtan dee dhakse u jabi karta ama dhakse u jabta taasun baaba lagu shabahaye xagga waxaan loogaba jeeday imaka halkan kolley malaa xadiidka duruqdiisa aada haddii loo tatabucana in waa waxaan kaba qaadanayno sa laftiba ahaa dee in acnaqat ilibil macnaa way degtay oo socodkiibay badisay oo kale ama socodkiiba dee waxa weeyaan adigu ay badisay taa lafti inoo yimi baa jiro kolley waa macnahaan leenahay waa macnaha hore oo dhawaaqan iyo markaa heestan iyo geeli kolley nashaad badan bay ku biirinayaan u kordhinayaan socodkii bay aada u dedejinayaan taasna inay iyaga dhibi ugaba timaaday taas buu rasuulka ilaahi uba jeeday salawaat ullahi wasalaamu caleyh macnaha kale leeyahay way ishaareen culimada qaarkood qadciyadiina ay yar horreysiyaan oo kale ninkani waa inshaadayay oo heestan buu ku inshaadayey hadal dee aan mafhuum ahayna maahay kolkol waa hadal mafhuum oo dhici karta dumar hadal qaadkeedna inuu soo galo codkaa fiicanna waa lahaayoo kale waxyaalaha caynkaasa iyo dee dhawaaqa caynkaase mawsuumkee qaafiyada leh ee ruux sawd fiican ku sawdaynayana waxa dhici karta dadka qaar inuu raadeeyo oo ay taa kuba ta'asuraan oo halkaa waxyaalo ay kaba yimaadaan ama fidna ay kaba timaado marka waa jaanibkaas oo iyadana dee ta'aurka malaa waa jaanib sawdka fiican inuu iyaga raadeeye ah oo bal matalan halkaa ay waxyaalo kale kaba yimaadaan taas baaba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh maqsuudkiisu ahaa uu leeyahay haba jebin oo taa u dhimri dee macnahan kalena bal alfaada qaarkood ee xadiidkaa kuba yimi yaanay labada saxiix midna alfaada kale sheegayaa dhicidba oo ah macnuhu waa waxaan surcadan sayrka kaba dhalanaya ee iyagii ugaba dhalanaya xag markaas in ay wax kuba yimaadaan oo jaanibkaa ta'asurkuu yahay labada macnoba waa laba macnoo culimadu raximahum ullahu tacaala ay noo soo naqliyeene ta iyada inooguba sugan dee raxmadii u baabaystay alxuda hadday tahay geel iyo hadday xoolo kale tahay iyo hadday shaqo tahayba bal noocan dee heesaha caynkaasi dadku ay hawlahooda kuba qabsadaane nashaad gelinaye ay waxyaala iskuba dhaafiyaan bal taa jawaaskeed kolley meelo kala duwanna waynu soo marnayba taas weeye bal wixii bal matalan haddaan jaanibkan macnaha labaad eegno wixii fidno keeni kara wixii bal matalan ay waxyaalo aan toosayn ay kaba dhalan karaan oo guud ahaanna ba lagaba dheeraado oo dee xataa sawdkaa fiican ee jamiilkee dhegaysigaasi hadduu hay bal matalan saa waxyaalahan imika dee ay noqotay heesahoodu ayiine wax alaaqadan rag iyo dumar ka dhaxaysiya waxyaala un dadkiiyo xumaan uba qurxinaya taasi iyadu waxooda madmuum ay noqonaysaa jaanibkaasi ma banaanaanayo laakiin waxa weeye waxyaalaha caynkan ee bal matalan taasna wixii la iskaba dhowraye waa macnaha labaad haddii laba eego laakiin wixii kale bal jaanibkaasa banaanideedna alxuda banaanideed sidan horeba usoo marnay axaadiisa way nooguba sugan tahay welina dariiq baa inoo harsanoo waa kan wuxuu hi markaa muslim وxdثnah بن بشhاaر qال xdثna أbو dاd وطyاlsي qال xdثna هiشhام عن qتاadة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وlم ydkr ma sheegin xاadin xasن الصوت intaa جuمladaasi way kaba mqnayd baabu qرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناaس وتبرك bه bal rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلاaم عليه dhowidii u dadka u dhowaa iyo waa cishradiisii fiicnaydu bay kaba mid tahay barakaysigii dadku ay barakaysanayeen rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ahaartiisii jasadkiisii maradiisii bal cadhuuftiisii weysadiisii intaba waa taa aynu sooba aragnay timihiisii taas buu baabkeeda yahay xadaثna mujaaهid ibn muسى وabakr ibn نdr ibn abi نdr وhaarun ibn cabdالlahi جamيعا can abi نdr qaala abu bakri wuxuu yihi xadaثanaa abu nadr oo macnaa saddexdaa hore abu nadri bay kaba warinayaan waana ninkan hashim bn اlqasim qaysar laqabkiisu ahaa kunyadiisuna abu nadri ay tahay markaa abu bakr ibnu nadri baa wuxuu yihi xadaثanaa abu nadri yaعni hashim bn اlqasimi qala xadaثanaa sulayman bn اlmugiirati can haabiti can anas bni maliki qaala anahu qaal kana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa salaa marka uu tukada alkhadaata salaada subax jaaءa way imanayeen khadamu lmadiinati madiina dadkii khadamkooda waa jamcu khaadimin oo waa dadkii khadamada ahaayee reer madiina ayaa imanayey biaaniyatihim weelalkoodii bay laba imanayeen oo fiihaa dhexdeeda almaw waa rasuulka ilaahay barakadiisaa la rabaa dadkii reer madiina khadamkoodii ahaabaa weel bay la imanayeen mid kastaa weel buu wataa weelka biyaa ku jira famaa yu'taa loolama imanayn rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh biinaain weel ilaa oo loola yimaada kamase uu gelinayay yadahu gacantiisa fiihaa waa dee biyo weelkaas ayuu gelinayay farubamaa jaa-u waxaa dhacaysayba inay ula yimaadaan rasuulka ilaahay filwaalkii biyo ay ku jireen fi lghadaati albaaridati waa subax dee qabow waa jilaal oo madiina oo aada u qabow oo dee biyina ay aad bay u qabow yihiin ayaaba awqaadda qaarkeed ay ula imanayeen weel biyo ay ku jiraan waa biyo dee aan diiranayn oo aada u qabowyna dhulkii baaba wada qabow iyo jawgiie haddana rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh cishiradiisii fiicnayd fayakmisu uu gelinayay yadahu gacantiisa fiiha waa fii hadihi alawaani waa weelalkan dee biyaha ay ku jiraan iyadoo buruudadan aada u qabowi kamay hor joogsanahayn waxaa dadku ay ka doonayaan rasuulka ilaahay inuu yeelo salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaثna mحamed بن rاafiع qal xadaثna abu nضr qal xadaثna sulayman عan haabiti عan anasi qal anahu qaal laqad ra'aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى الlahu عalيh wasalam wlxal alxalaaqu kii wax xiiraya timaha xiiraya yaxliqu uu xiirayo wa ataafa bihi asxaabu waxaana rasuulka ilaahay hareereeyey asxaabtiisii timihiisi ay u socdaan marka waxaa hareereeyey rasuul ku soo wareegay oo dhinac kaste ka joogsaday asxaabtiisii famaa yuriiduuna may doonahaynba asxaabtu an taqaca inay dhacdo shacratun xabad timi tin ilaa fi yadi rajuli nin gacantii mooye dee horena rasuulka ilaahay waa tii xajatulwadaacan kuba soo maray markii xajkiisii timihii uu iskaba xiiray dee xramkiisa daraaddeed iskaba xiiray dadkii loo qeybiyey qeybna abu dalxa uu u dhiibayba bal markaa haddaba dadkiiba intay hareereeyeen waa rasuulka ilaahay bay barakaysanayaan dadkii kale la mid maaha maradiisii baynu soo marayo nukhaamadiisii iyo weysadiisii iyo wixii taas oo dhan baynu soo aragnay inay saxaabadu barakaysanayeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh haddaba may doonahaynba xabatin inay dhulka ku dhacdo hadday dhacayso waa inay nin gacantii ku dhacdo dad badanna way ku soo urureen taas baan arkay ayuu yihi anas وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثna يزيد بن hاrوna عan xmad بn سلمة عan haaبiت عan أنasi أna امرأaة haweeney kaana uu ahaa fii caqlihaa caqligeeda shayn waa haweene aan dhammayn bal adigu kolley caqligeeda nuqsaani uu kuba sugnaa ayaa faqa ayaa timi ayaa be caqligeedaa wax kuba sugnaayeen oo dee intay u timi rasuulka ilaahay bay faqaala tidhi yaa rasuula allahi ina lii ilayka xaajatan xaajaan kuu leeyahay rasuulka ilaahayow waa haweeneydna waa taasoo bal caqligeeda kolley caqli dhan ma ahayn ama nuqsaan baa jirtay faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay yaa uma fulaanin haweenaydii buu la hadlayaa uma fulaaney unduri eeg ayasikaki shiti wadooyinka waa madiina waa jamcu sikatine iyo duruqaadkeeda halkii aad doonto waa halkii aad doontaba oon kula joogsan ama waa dee si aan xaajadaadii kuu gudo xataa aqdiya laki xaajataki ilaan xaajadaada kuu dhameeyo bal halkii aad doonaysay dee ii tilmaama oo ii sheeg ana xaajadaadii dee waan kuu dhamayn waana fakhala macaha rasuulka ilaahay waa gooni noqday iyada maceedii fii bacdi duruqi waa wadooyinkii barhkood waa meel dee dadka ay arkayaan laakiin hadalkoodiiyo waxay leedahay aanay maqlahayn iyo iyada rasuulka ilaahay inay wuxu sheegatay doonaysay ayuu laba joogsaday xataa faraqat ilaa ay dhammaysay ka faaruqday min xaajatiha dhanteediina rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kamuu dhaqaaqin bal axaadiidu kolle macnaheedu daahir bay inoo tahay arrinkii uga baabaysnaana way inoogu sugan tahay xagga tabarugooda dee waa taas labadaa xadiidee hore inooguba sugnayd xaggan marka la eego rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi inuu dee dadkii dhex joogay uba dhowaa ciddii dee danlihina ay gaadhaysay rasuulka ilaahay oo wax ka hor joogay iyo wax ka xijaabaya taasi aanay jirin xataa adna naasi rutba xadiidkan dambe way nooguba sugan tahay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhowidii uu dadka uba dhowaa waa sida u qeybta hore u tarjamaysay si ahlal xuquuq ay xuquuqdoodii ku gaadhaan koodii jaahilkaa u waxbaro koodii bal matalan dee isagii doonayey naseexayo uba naseexeeyo ay u arkaan afcaashiisi iyo xarakaadkiisi ay ugaba daydaan taas baa axaadiidan inooguba sugan waxaana sheekhu leeyahay saas baana dadkii madaxda ahaa dee iyagii laba gudboon ama uba haboon oo inay dadkii kuba dhex jiraan oo se kii isagu dee nin kastaa xaqiisii u gaadho oo haddii dee meelun ay iskuba xidhaan dadkii aanay soo gaadhi karahayn kii madluumkaa cid u warhaysa aanay jirin kii wax kala tabanayay aan cid soo gaadhsay arrintiisii aanay jirin kollay dee dhib weyn baa meeshai imanaysaba saasaa dadkii wulaatu lumuurna dee iyaga laba gudboon ama xaaladoodiiyo inay dee ta waxa iyaga laba faraya lagu adkeynaya taa waaweeye rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sabrkii badnaaye uu mashaqa fii nafsi muslimiinta daraaddood uuba sabriyeen ay kuma sugantao bal maalin aada u qabowbiyiin ay qabow yihiin ayuu haddana bal waa si uu wixii ay doonayeen ee xaajadoodii ahaa uu rasuulka ilaahay uguma fuliyo qabowgani kamuu mancayna waa kan gacantiisa gelinayo de bal sabirkiisa iyo taasna iyada way nooguba sugan tahay tabarugii ay rasuulka ilaahay dee barakaysanayeen siyaalo kala duwana meelo kala duwan baan taa kuma soo aragnay arrinkan khalaa macaha fii bacdi duruqna ruux hadduu haweeney dariiqaasoo kale la joogsado isagoo dee bal maalan suuradoodii way muuqataa hadalkoodii ay isleeyihin lamaba arkayo khalwadii muxaramka ay taasi maaha khalwada muxaramkii waa markay meel gaara islaba galaanay aaminka yihiin cidi inay uguba soo gashay hadday wax islahaan sameeyana ay samayn karaan marka dariiqaas oo kale oo hadalkoodii aan laba maqlahayn de iyadna xaajada ilahay taas bay dadka dhexdooda ugumay sheegan karahayn laakiin waxa weeyaan sidii kale ay uba muuqdaan taas oo kale khalwadii iyada muxaramka ahayd maaha waana tan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu yeelay san uu yeelayba wey baabu mubaacadatihi salى اllahu alayh wasalam lilaathaami fogaantii uu dunuubta ka dheeraa wakhtiyaariyo doorashadiisii min almubaaxi shayga banaan asalawka u fudaydba waa shaygu markuu mubaax yahay ka sahlan weliba uu dooranayey iyo waintiqaamihi lilahi inuu argudayay oo liilaahi daraaddi oo haddii dee xurumaadkii ilaahay ama cinda intihaaka xurumaati ilaahay xurumaadkiisa hadday cidi ku tacadido inaanu ruuxna uga waabanahayn aanu taa daynahayne ilaahay isagoo dee waxa weeyaan uu xaddii oogayay xurmadiina uu ka hor joogsanayay ciddii ku tacadiyeysay bar taas buu baabkeediya intan xadiidka inooguba iman kolle waa xadiid iyo duruqdii weeye isaguna ad walow laba xadiid meesha adigu uu imanayo xadiid caaisha iyo ama waxa aan leenahay labada xadiid waa xadiid caaisha laakiin alfaadun baa in yar kala duwan xdثna qتaybة بن سعيid عن mالك بن أنس فيma quriئa عalayه xa وxadثna yaحyى بن yaحyى qاla qarأtu عalى malikin aga laba sheekoo mslim weeye waa qتaybaة بن سعيid albklani iyo yaحyى بن yaحyى naysaburi labadaba imaam malik bay ka warinayaan imaam malikna waxaa caadadiisu ay ahayd غaaliba isagoo carabka wax kamuu aqriyi jirayna waa lagu dul aqriyi jiray waa dhegaysanayey waa lagu dul aqriyay hadday kitaabkiisa muwadac tahay iyo haddii axaadiidta kaleba tahay agtiisana qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyayo samaacu may kala sarreynaya isagu mid bay ahaayeenba isaga bartaasuu dooranayay haddaba labadan sheekh maxay ku kala duwan yihin qutaybat bnu saciid muxuu yihi fima quri'a calayh waa quri'a calaa malikin yaxya bnu yaxyana muxuu yihi qara'tu calaa malikin marka yaxya ninkii aqriyay axaadiidan ama xadiidkan imaam malik ku dul aqriyey buu ahaa in amaa qutayba dee majliskii oo la joogay imaam malik lagu dul aqriyayo xaadir ahayo uu joogay oo isaga waa lagu dul aqriyu leeyahay isaguna saasuu kaga taxamulay yaxna qaarigiiba weeye ee ruuxuu haddii imika majliskii oo xadiidkii la aqriyayo sheekii laguba dul aqriyayo kan aqriyaya iyo kan kale qiraa'ada dhegaysanaya waa isla midun mid kastaaba dee waxa weeyaan ama akhbaranii buu odhan markan kala soocna akhbaranii iyo xadaanaa ama akhbaranaa waa odhan qara'tu calayhi ama quri'a calayhina waa odhanaya uno macnaha waa wej dee awjuhdii taxamulka kamida waana ka labaad bee samaaca kuba xiga culimada qaarkoodna ay simaan sida dee bukhaari iyo raglihina ay iyaga agtooda iskuba mid ay yihiin ba weeye markaas intaa yar baa quri'a calayhi iyo qara'tu calaa malikin farqiga yar ee udhexeeya intaa weye عن بن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما khير لama dooransin رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بين أمرين laba أمر dhexdood إlاa oo la dooransiiyo أkhada waa qaadanaya rasuulka ilaahay aysarahmaa labadaa ka fudaydka badan maa lam yakun إثma haddaanu waxaasi dembi ahayn oo waxay leedahay أm المؤminiin caaشha رadي الlahu taعaalى عanها haddii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba amar dhexda la dooransiiyo macnaa labadan amar mid buu laba imanayaa labada ka fudud buu qaadan jiray haddii aanu kaa fududii dembi ahayn oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa haddii labadan shay ee la dooransiiyey mid kastaba in la sameeyaa way bannaantao mid kastaa waa mubaax eeg mid kastaaba waa mubaax in laba maslaxa meeshii loo bandhigay ama u gudboonaaday ama laba amaroo mid kastaba la samayn karaa ayaaba takhyiir kuba yimi iyo dooransiini kuba timi rasuulka ilaahay wuxuu u iilanayay ama qaadanaya labada ka fudud ayuu qaadanayey ka culusna waa ka tegayo dee waa mid oo akhda bisuulati linafsihi marka la eegana fahantiisa sii sahlanayd buu laba imanayay ummaddiisana barid bay uba ahayd oo inay saas oo kale hadday labadaasi u gudboonaadaan ka sahlan ee fudud ee yusrigu ku sugaye ay qaataan laakiin haddii uu labada shay mid ahaani dembi yahay kaa uu ka tegayo weeye kii isagu banaanaa ayuunbuu qaadanayay in kastaba ka asqalkaa ka culus ka adag haba noqday shiddo iyo sucuuba kuba sugan tahaye kol hadduu kaasi ka banaanyay buu qaadanaya o kii dembiga ahaa waa ka tegayay laakiin markaanay labadu dembi ahayn labadaba ay ta ay banaan tahay in la wada sameeya ayaa ka fudud buu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh yusriga iyo suhuulada ay kuba sugan tahay buu qaadanayay taas bay tidhi caaisha waa kan oo fain kaana isman hadduu kaysarkii hadduu dembi yahay kaana abcad annaasi minhu dad oo dhan ka ugu fog buu ahaaba ee shaygaa ugaba dheer waman taqama ma aargudanoo rasuul llahi salى اllahu alيه waslm linafsihi nafahantiisa oo macnaha ciddii wax ku tidhi hadal isaga khuseeya oo dee qaban ku gardarootay waxaan laayiq ahayn oon rasuulka ilaahay qaban kula kacday ama markaa qowl haba noqota ama ficile rasuulka ilaahay waa dul qaadanayay uu iska saamaxayey uu cafiyayey kirtaabkaynu hore ugu soo marnay iyadoo rasuulka ilaahay ninku yihi maalintii xunayn icdil ya rasuula الlahi ama uu yihi in hadihi اlqisma ma uriida biha wajh الlahi sandi wax loo qaybiya rasuulka ilahay baa qaybiyey ilahay daraaddii looma qaybin ama cadaalo fal uu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh muxuu yihi waman yacdil ida lam yacdil lah rasuul muu ciqaabin ninkii waxba kuma samayn oo kale dee waxaa kaloo iyadna jirtay in nin intuu ku qabtay go-iisii oo weliba go-iisii daraftii adkayd iyo goodiga laga arkay halkan raadkiisii isagoo leba dee waxisi iyo ama maalkan ilaahay agtaada kuma sugan iyo amar waa iska cafiyey waxna waa siiyey oo kale bal markaa waxaan leenahay hadal xun haddii laguma yidhaaho rasuulka ilaahay qaban oo isaga khuseynaya ama ficil xun laguma kaco arrintiisu waxay ahayd xilmi cafi iyo safxi marka naftiisa marka wuxuu aanu ahayn dee walow tacadigan iyo dhibkan la dhibaya waa xurmo iyo shay aan banaanayn waa xurumaadkii ilaaho lagu tacadiya lakiin marka isaga haddana arrintii isaga un ku khusay ay khusaynayso ma argudan jirin ilaa antintaakay in la dilaaciyo lagu tacadiyo xurmatullahi mooye oo macnaa xuduuddii ilaahay haddii wax ilaahay xaqiisa aan rasuulkii ilaahay dee isagaba tiisuu xurmay ahayd waxaan banaanayn bay ahayd oo taa uu iskaba dhaafayay isaga khusaynayse arrinku hadduu xaq ilaahay ku tacalluqo dee ruuxna taa kamuu yeeri jirin waba taa aynu hore soo marnayba xuduud aan kuba soo marnay isagoo yidhi isagoo dhaaranaya hadday faadima binta moxamed ay waxadda waan goyn lahaa gacanteedii waa kaa atashfacu fii xaddi min xuduud illahi diidaya oo kale xuduuddii ilaahay waa oogayey wixii bal maalan ilaahay xaggiisa iyo taa kuba tacalluqsan iyada markaa kama aamusahayn kumuu sabrahayn uma dulqaadanahayna waa kaa kuba dhaqaaqaya ee de bal maalan wax ka qabanaya weeye rasuulka ilaahay ila an tuntahaka xurmat ullahi caza wajal وxadثna زهير بن حرب وإسحاq بن إبراهيم جميعا عن جرير xا وxadثna أحمد بن cبدة قال xadثna فضيل بن عyاad كiلaهma عن منصور مaعnaa labada جرير بن عبدالحميد iyo imaamkan فضيل بن عyاad labadooduba منصور بن المعتمر bay xadيidka ka wariyeene isaguna iyu ka wariye عan محمdi محمد kuwa iبن شهاaب الزهري baan soo arkaynay iبن شهاaب baan soo arkaynay waa magaciisii kani في riواaيaة فضيl daba riواayada فضيl waxaa ku sugnayd بن شهاب عن محمد بن شهاب وفي رواية جرير عن محمد الزهري عن عروة عن عائشة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما خجر لما الدرسين بين أمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين axaduhumaa midkood aysar min alaakhari ka kale uu ka fudud yahay ila اkhtaara aysarahumaa dee kolley waa dad iyo markaa haddii marka wuxuu wada banaan yahay baan leenahay labaduba ay banaan yihin haddii ka kale mid aan u banaanayn waa ta inta dambe inooguma sheegaysa wuxuu rasuulka ilaahay dooranayay ka fudaydka badan maa lam yakun isman haddaan kaa aysarkii dembi ahayn fain kaana isman kana abcad الnaasi minhum وxadثnah abو كرayb وبن نmayr جamيعا عن cabdاللahi بن نmayr عan هiشham بhda الاسناad إilى qwل aysarهma وlam ydkura ma bعd inta ka dambaysa may sheegin xadaثanah abu quraybi qaala xadaثana abu usamata can hishaami can abi hishaamka waa ina curwo una abihi curw kaba warinaya can caaishaةa qaalat ma daraba rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay ma garaacin shaya qaط byadi wala mra'atan dee kolley waa tacmiim bada taksiis bacda tacmiime shay waa wax kastabe haweeneyna ma garaacin walaa khaadiman khaadim u shaqaynaya waa taa aynu soo marnay anas isagoo xataa qaldamay inaanu taa ku odhanayn lima facalta aw alaa facalta ilaa an yujaahida fii sabiil اlahi inuu fii sabiili llahi dee jihaadaya mooye o dee waa dagaalkii taasi wamaa niila lama gaadhin oo minhu rasuulka ilaahay xaggii shay un qad manaa niiladu lama asiibin oo rasuulka ilaahay waa dhib ama hadal xun oo lagu yihi ama ficil xun oo lagu sameeyey oo fayantaqiba min saaxibi u ka arguto saaxibkiisi uu iska saamaxayey uu iska cafiyayey dee wax kas waxyaalo kala duwan baa lagu yihi o taa aynu soo aragnay ficilla waa lagula kaco dad dee markaa rasuulka ilaahay qadarkiisii ama acraab ahaa ama taas oo kale aha ama munaafiqiinha way laba yimaadeen haddaba rasuulka ilaahay intaa uu iskaba saamaxayey weeye ilaa an yuntahaka shay kolley bacd qolooyinkii sharxay sa saaxib alqurdubi iyo de waa kolley waa qaadiciyaad iyo kolley waa qolooyinkaas ayaa waxay leeyihin arrinkani waa dee rasuulka ilaahay xayaatadiisii buu ahaanayaa lakiin hadday dee noqoto bacda wafaatihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee isagay ahayde iyada xaggii muslimiinta ay noqoto waa ciddii rasuulka ilaahay cayaysoo kale de waxay ku isku waafaqsan yihin ruux hadduu rasuulka ilahay caya inay gaalnimo tahay oo kale kolley dee haddii ay dadka ahladime iyo waxyaalaha ay yihiin haddii dee arinkooda uu yahay wixii marka horeba kufrigoodana laguma ogolaado gaalnimadoodii waxay iyagoo rasuulka ilaahay risaaladiisa diidan haddana waa tan dima jizye laga qaadayo taasi waa baab kale laakiin waxaan taa ahayn iyo haddii dee iidahooduba yahay oo kale iyo waa xakamadii waa wixii ay fulinayeen be bal matalan taasi iyada baab kale ay noqonaysaayo ma aha dee rasuulka ilaahay sidaasuu samayn jire hala sameeyo ciddii dee sulda iyo waxyaalahaas wax kaba qabanaysay kolley jaanibkaasna qaadiciyaad kitaabkiisan ashifa fii tacriifi xuquuq اmustafa dee waa waxyaalo dee qaadic imaka mufhim saaxib almufhim ba hadaladaas soo qaade laakiin asil buu baabkaa kuba yahay laba kitaab kaloo madbuucina jaanibkaas way jiraan oo kolley labadaba ay arrimo keentay waktiyo dee awqaadii kaba mida mala may kala dheereenba ay dhacday un dad saasa weliba dee dad islaamana may ahayn oo rasuulka ilaahay wax ka sheegay oo kale iyo dee kolley wixii kale dadkii asxaab rasuulka kuba sameeyey way jirtay laba imaam oo aimadii muslimiintii kamida waa labadii taqiyudiin waa taqiyudiin ibnu taymiya iyo taqiyudiin subki kolkol e waxyaalo qaarkoodna iskuma haysan jiray in yarna wayse soo gaadheen dee in yarna way kala weynaayeen labadaa taqi markaase taqiyudiin labadooduba laba kitaab bay leeyihin oo dee ibnu taymiyana wuxuu leeyahay asaarim lmasluul waa calى sabi rasuul oo rasuulka ilaahay dee kiicay iyo waxyaalaha iyadna qadiyacay bay ahayd kitaab dhan oo dee malaa imaka markay taxqiijiyeen saddex mujalad ba ay gaadhsiiyeen waxaa kaluu leeyahay isaguna marka la eego taqyudiin subki asayf lmasluul isaguna waa kitaab isna mujalad fiican lagu madbaceeyo isagoo isna muxaqaqa labada kitaabba waa taxqiiqo kolley jawaanibtaas iyo waxyaalaha ka hadalkeedi intuna waa waqaac dhacday iyo ka dhaqaaq qadiyo dhacday iyo waxyaalo dee markood de waxa lagaba qabtay ba taas ba iyaguna umuurta wixii kuba tacaruqsanaya jaanibka ay lahayn asarim lmasluul iyo asif lmasluul kitaabka aynu markaas subkina kolley waa mujalad weeye waxaan filayaa in salim hilaali taramiha ama mashhuur adigu mid baa taxqiijiyey laakiin labada kitaaba waxaan leeyahay laba kitaab oo madbuuca oo weliba si fiicanna loo taxqiijiyeyba waana waxyaalahan tan kuba tacalluqsan dee hortoodna qaadiciyaad kitaabkiisa ashifa fi tacriifi xuquuq lmustafa ee aad u shuhuroobay aadna culimadu xataa dee kitaab diraasaba ay kaba dhigeenna kolley masaa'il kala duwan jaanibkaas isaguna waa ku dheeryahaybe ilا an yuntahaka shayء waa tan waktiyadeedna waxyaala jiraan ilا an yuntahaka shayء min maxaarim الlahi fayantaقima lilahi caزa وaجل وxadaثna abubakr بn abi shaybata wbn numayri qaala xadaثna cabdaة وwakiicu xa وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa kulhm can hishaami bhada isnaadi yaziidu bacdum calaa bacd markaa saddexan sheekhee dambe dee barhkood barka kale xadiidka waxbay la dheeraayeen oo xagga alfaadahay yar markaa barhkood kuwa kale kala ziyaadsanaayeen lakin xadiidka imankaan kaba soo baxno bab dib raaixaة النabiyi slى الlahu عalيه waslم wlini masih watabaruki bimasxi rasuulka ilaahay baynu kuwa jirnaa shamaaishiisii iyo fadaaishiisii iyo ta waana arrin inoo socon doonto xoogaa dee saxaabadiisii baa markaa inoo horta ambiyada kale inoo raaci doonta iyo rusushii markaasay saxaabadiina ay inoo raaci doontaa fadaaishoodii haddii rabbi inoo sahlo inoo dhib yareeya xadaanaa wuxuu yidhi haddaba rasuulka ilaahay bal urtiisa udgoonkeedii ay udgoonayd isagoon wax diba marsan aadna waa u isticmaali jire rasuulka ilaahay carqiis iyo jirhkiis iyo taas udgoonaayo xataa laynoo soo naqliyo dee dariiq hadduu maro kolkol in laga garan jiray rasuulka ilaahay inuu maray raaixada laga urinayo walinimasihi iyo taabashadiisii aad u jilicsanayd ee dabacsaneed markaa la taabto gacantiisiyo watabaruki bimasxi gacan marintiisa hadday noqoto iyo bal taas iyo bal barakaysigii la barakaysanayey xdثnا cمر بن حmد بن طلحة الqناd qال xdثnا أصباد وهو بن نصر الهمdاnي عن سmاk عن جابر بن سمرة qاaل أنه qاaل صaلayت mعa رasuل waayo caشhaرkaa yar dheer oo kale ragna kuma joog joogsanaya dee in badanna waan soo aragnay mala waxaan filaya haatan taraajimtiina qeybtiiniiba hadhay iyo idinka tatabuciini ina dee bal kutubtaa taraajimtan wuxuu kaba qaataan oo dadkan idinku siina u baxsidaan oo baadhaan qاaل صaلayت mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baan la tukaday صaلاaة الأولى saلaada hore waa mضاafata ee waxa weeyaan almوصوف ilىa صifatihim waa saلaadii hore ayaan la tukado waa saلaadii ظhurba ظhr haddaan ilaahna waxay noqonaysa de saلaadii ugu horeysay ee uu rasuulka ilaahay tukadee salaadu kuma bilaabmeen iyaday ahayd e bal markaa taas in subax lagu fasirana waa ixtimaal iyadana uma kharaja lakiin horeynu kitaabka alأulى salaada duhure usoo mare uma kharaja ilaa ahlihi rasuulka ilahi markuu salaadii tukaday in la tukaday buu u baxay xaggii reerkiisii wa kharajtu macahu jaabirna wuxuu yihi waan la baxay ana faاstaqbalahu waxaa ka hor yimi wildaanu caruur yaryar oo caruurtii madiinaa fajacala wuxuu bilaabay rasuulka ilaahay yamsaxu inuu masaxayo khaday axadihim waa caruurtan kaba hortimi midkood labadiisa dhaban ayuu gacantiisa marinayay waaxidan waaxidan mid mid dhammaantoodba waa mid mid waaba dee tabriik iyo barakeynba weeye rasuulka ilaahay tan uu marinayay qaala wuxu uhi wa ama ana aniga jaabir baa le isba dee nin yar buu ahaabe famasaxa khadiyo dhabankaygu saa gacantii u mariyey qaala wuxuu yihi jaabir ibnu samura radia allahu canhuma fawajadtu waan helay liyadihi gacantiisii bardan qabow rasuulka ilaahay waa dee kolley mala waa xaaladiisii ictidaalkii misaajkiisa iyo qabow ayaan dareemay rasuulka ilaahay gacantiisii aw riixan amase ur awdu kolley halkan bimacna lwaaw buu saaxib almufhim sheega ama qurdubi oo kale kitaabkiisana ama dee sharaxiisana almufhim laba yidhaaho wuxuu taa u leeyahayna haddaan awdan lishaki kaba dhigno oo arrintu ay noqoto fawajadtu liyadihi bardan kaanamaa akhrajaha min ju'nati cabdaar markaa macnama yeelanayso oo raaixo udgoon buu kuba sheegayaa ee laakiin markaan wow bimacnaa wow kaba dhigno ayaa maxay noqonaysaa inuu gacantiisii laba sifo kaba helay midi waxa weeyaan waa qabow ay qaboobeyd oo ictidaalka misaajkiisii midna waa udgoon ay udgooneyd oo waa raaixo udgoon markaasaa muxuu yihi kaanamaa waxaabaad moodeysay akhrajaha inuu rasuulka ilaahay ka soo saaray gacantan min jubnati cabdaarin waa kan cadarada iibiyo weelkiisii ama junadiisi waa halkaa uu cadaradiisa ku gurtay udgoon inuu ka soo bixiyey ayaaba udgoonkeeda aad moodaysa waa udgoon uu marsaday ma waa udgoon khilqiyo dee gacantiisuba ay udgooneyd walow haddana mid ziyaadaa uu isticmaali jiray oo baltaa aan leenahay lasoo naqliyey inuu dariiq markaa uu maraba xataa laga dareemi jiro kaana in mara saarikan fii dariiqin arijat min ariijihi larjaa arijad min ariji arja alarja waa naxaa arijadna macnaa way dee ureysa raaixo arijna waa raaixadiisii fiicnayd arijad min ariji larja bal markaa kaanaha akhrajaha min ju'nati cadaar ju'nadna asalkeeda hore waxay barhkood yidhaahaan waa waa dee mahmuuse laakiin kolkol iyada iyo nadaa'irteedaba markay sidan tahay waxaa banaan hamsada in laiska daayo wow u naqriyo junati cadaarin laba yidhaaho bal dee waa mahmuus iyo kategeedii waxaana sheekhu halkan jawhari ka soo naqlinaya kolley imay suurto gelin hawan ayaa kitaabkiisa inan u laabme jawhari waa kitaabkan asaxaaxa la yidhaahee luqada ah hiya bilwaawi waqad tuhamazu lakiin maxaa ii talabata doonaya qorooyinkiina sharaxaysa wahiya saqadu oo waxaan leeyahay waxaa ii taalla aniga nuskadaydan siin iyo qaaf iyo da qaaf waa halkaasu bal markaa idinkama qaaf baa taalla misefa qaf kolley asaqad markay noqoto waa aradii min almataac alaabta teeda liidata ee xaqiirka ayaa saqad laba yidhaahaa ee halkan sawaabku waxa weeye waa fa waa saxan doontaa wahiya safadu safadna waa ruuxan cadaarkii halku waxan uu ku gurto meeshiisa ayaa safad lagu magacaabaa asfaadna waa lagu jamciyaa sa dee misbaaxu lmunir iyo inooguma sugan oo safad asfado wuxuu kaba cabiraa fayumi misbaaxu munirka asafad maa yukhaba'u fiihi طiibu wanaxwu waa diibka iyo wixii lamida meesha laguma rido ayaa safad la ydhaha waa fa weeye siintuna way fadxisan tahay bal in mufhim oo kale iyo safad baa kuma sugnayd dee yaan sharaxaasi kuma sugnaane bal waxaan leeyahay dee koley walow jawhari uu kasoo naqlinayo kitaab kale uu kaba soo naqliyey ee kan waa akhdada madbacadeedna un weeyaan sidaan leeyahay waa asafadu asaqad macno kaley u baxaysaayo saqad waa alaabta almataaca radiya ama ardow lamtica ayaaba saqad laba idhaha oo de idaa cudda min saqd اmataaci ninkii qadar ibn fujaa shicirkiisii oo kale ninkii dee khawaarijtii kaba mid ahaa de habdaashoodii kaba mid ahaa idaa cudda min saqd اmataaci macnaa waxa weya saqd waa markaa mataaca kiisa radi ah waa asafad faun baan u bedelaynaa meesha ama dushuman asafad ku qoranayna taasba weeye waxaan u leeyihin waa wax adigu bal waa kan saaxib alcaynna kasoo naqlinaya balcayn khaliil bala la idhaha iyo sulaylat musa waa salla yar oo wareegsan oo adam iyo waxyaale lahuy adu waa kaa cabaarku ama kan cadarada iyo waxaa iibiyaa diibka meesha wax kaba gurta waxiisii udgoonaa kaas baa safad lagu magacaaba asfaadna waa lagu jamciyaa sida sabab iyo asbaab oo fadu markaa way fadxisnaanaysaa وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna جعفر بن سليمان عن hاaبت عن أنس xا وxadثnي زهير بن حرب ولفظ لh qال xadثna هاشhم يعنى بن القاسم و qaysر ama aبuنضر xadثna سليمان وهو بن المغيرة عن hاaبت qolooyinka nooca way nagu soo noqnoqdeen qال عن hاaبت qال أنس mا شhممtu maan urin kale intooda badanna miimta kasradeeda ayay ku dabdiyaan oo walow markan dee aanusan oo kale idqaamkii loo kala fakin shama uu ugu yimaado laakiin mudaacaf uu yahay waa ficilo baabkeed sida mase oo kale oo masaba masisto masaya masu shamaya shamo walow barhkood ay hatan fadxana soo naqliyeene maa shamimtu maan urin cambaran qad waa waxaan udgoonaya cambarka laba idhaha dee badda lagala soo baxo walaa miskan miskina waa ka aynu soo marnay adyabu diib inuu yahay iyo walaa shay-an waa tacmiim bacda taksiise adyaba min riixi rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay urtiisii kaba udgooned werigeeba maan orin walaa masistu maan taabe waa halkii uu lahaa walini masi shay-an shay qatu dibaajan walaa xariiran dibaajkuna waa xariirta teeda jelecsan waa xariirna markaa waa cadfu caamin calaa khaas waa nooc xariirta kamida dibaajku alyana ka jilecsan masan xagga taabashada min rasuuli llaahi salى اllahu alay waslm waa gacantiisu tay ahayd kolley marka leega shamaaishiisa lagaba hadlayo waxaa timiba kaana shasna kafayn labadiisa kaf dee waana markay kiladka iyo qarada iyo waxyaalahaas baa imaka lagu fasiraa xadiidkana waa katan inooguba yimi kaa kaba derajo sareeye dee bal matalan saxiixayn inooguma sugan culimada tay ku jamciyeenna markay arrimuhu ay caadi yihiine shaqo iyo wuxuu qabtay aanay jirin dee gacantiisu taasoo kale ahayd uu tilmaamayo laakiin markan ay soo aroortay kaana shasnal kafayn oo kale markuu ama dee jihaad ha noqoto hawl kalu qabtay ha noqotee dee gacmuhu marka hawl lagu qabto way yar qallafayaano way adkaanayaane bal taa kalena xaalada kale ay kuba xambaarnayd oo labadooda isma caaridayaan markaas waxadaثani axmed ibn saciid ibna skrin idaarimiyu قال xadثna xbاn qال xadثna xmاad qال xadثna haaبt bal xmاadkan kolley ina salamaan kaba dhigayna haabit isaga dee ah dadka axaadiiثiisa wariyey ninka ugu iطqاan badan markay noqoto haabite walow marka kale dee jeenibiyada kale xamaadka kale kaga horeeye can أنasi qaal kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi wuxuu azhar lowni midabkiisu miduu dhalaalayu ahaayo waa cadaan weliba inaara de aan ahayn cadaanka nuurada iyo waxyaalahaas iyo aan ahayn laysa biاlأbyad الأmhaq xadiis baaba aha sifadiisii oo inoo صaxiixa waxa weeyaan waa cadaan dee iftiin iyo dhalaal uu kuba sugan yahay kaas bu aha waa midabka cad ee saafiga ah kaana caraqahu dhididkiisa waxaad moodeysay iyaduna waa xagga saafinimada iyo lulu lulu inuu yahayba waa dhididkiisu idaa mashaa marka uu socdo takafa waa iilan jiro si de wax xagga hore oo kale uu iilanayo ayuu ahayd oo dee sakaanama yanxadu min sabab waa taa iyadna inooguba timi rasuulka ilaahay sifadii mashigiisa si wuxuu meel sare kasoo dhaadhacayo ruuxa meel sare kasoo dhaadhacayo oo kale dee xagga hore ad moodaa inuu si wuxuu saa ugu soo yar foorarsanayo socodkiisu xagga waa dhinacan uu socday aad moodaa inuu u yar iilanayo taas bacdigood oo bacd luqawiyiin baa kuba fasiray dee markaa uu socdo inuu labada dhi midig iyo bidixiyo saa u yar leexleexanaye laakiin taasna dee hadday sifadii abuurkiisa tahay waxay barhkood diideen oo waxay dhahan waa ruux mukhtaalo oo ogaan iyo waxyaalahan u samaynayo sifadii laakiin markay khilqi tahay dee dhibaata kumuma sugne se xadiidkaa kale kaanamaa yanxadu min sabab iyo idaa masha masha taqalucan iyo kuwa kale sifaadkiisu ay nooguma sugantahay ayuun baan kuba fasiranaynaa walaa masistu maa taaban diibaajatan walaa xariiratan imaka waa qadcahan qadca diibaaja ama qadca xariira oo alyana ka jilicsan ka dabacsan min kafi rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam walaa shamimtu maan urin miskatan walaa cambaratan waa qadca ahaan qadca miskiya ama cambaro qadca ah oo cambaraho adyaba min raa'ixati rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam iyadoo taasi jirto ayaa rasuulka ilaahay haddana salawaat ullahi wasalaamu calayhi iibka waa isticmaali jiray horeynu kitaabka ugu soo aragnay xataa isagoo markaa u ixraamkaysa iyo ixraamka dabadiye markuu ixraamanaya iyo awqaadiisa karaba dee malaa'igtan uu laba kulmaya iyo majaalistan uu xaadirayo taas waa sii siyaadin jiraye laakiin udgoonkaas dee khilqigii abuurkaa ayaabu lahaa kolley baabkan ka dambeeyana waa isla mid waan sii raacinaya walow carq baab kalena iga sii dambeeyo baabu dibic وcرق النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahay dhididkiisa waa udgoonkii uu udgoonaa iyo tabaruki b barakaysigii la barakaysta صaxaabada qaarkood dhididkiisaa intay meel uu kuba dhididay ay ka engejiyeen ay wuxuun kaga qaateen ay de isticmaali jireen ay barakaysanayeen waana koley umu sulaym xadaثnي زhير بن حرب qال xadaثna hashim yعnي بن الqاsm عan سulayman عan haaبit عan aنس بn malik qاaل dakla عalayna النabiy slى الlه عليه وsلم rasuulka ilahi baa noo soo galay faqaala cindana faqaala uu har galay oo wuu seexday cindana waqtigan qayluulada waqtigan dee harhka ama duhurka cindana agtayada qaaladan waa ti waa ka xagga hooseba sharaxa idinku sugantay naama lilqayluula marka la ega qaaladan ah manaa waktigan duhurkii ama waktigaa harkii nasashada la nasta ama laba seexdo iyo tan kale hadalkii maadigoodu waa mushtarak qaalo iyo qaalo maadiga weeye ee mudaaric ay ku kala baydhaanoo dee qaaladan imakaan haynaana qaala yaqiilu bay noqon qaala yaqiilu qayluulatan markay hadal noqotona qaala yaquulu qowlan midna waa waawi midna waa yaayi intaasay ku kala duwan yihiine mudaaricay ku kala baydhaaneen maadigii way isshabahayaanba taas oo kale oo faqaala yaqiilu min min alqaa'ila wa qaala yaquulu min alqowl alaa nin caalim ahaayo anadir almunawi la odhanayo xaafid baa soo naqliya fatxubaari kusoo naqliya ayaa labadan isagoo isu geynaya waa halxidhaaleh ama laqzi buu la yimi bal uu leeyahay malaa dad buula si ay u kala saaraan oo wuxuu hadalkiisu ahaa waa bayde qaala qaala الnabiyu qowla صaxiixا qultu qaala الnabiyu qowla صaxiixan ujeedada qowla صaxiixan labada dee qaalada hore oo qowlkii ay ka camal falaysaaye nin buu sheegayaa nin buu saasuu yihi qaala qaala الnabiyu ama waxaa yihi qaala الnabiyu isaguna qaala الnabiyu buu yihi hadalka waa laqzi ahaan iyo halxidhaalayn in kaloo asaraaj waraaq la odhanayey oo dee hadalkiisan ka jawaabayay baa fasiray oo muxuu yihi fabni minhu mudaarica yadharu اlkhaafi wayabdu ladii kanayta saxiira marka dee qaalo qaalo unbaa tidhi bal mudaaric ka saar oo mudaaric kama bine waxaan aada qardidaysay ama waxaan qarsoon iyo waxaan aad kaba kinaayonaysay ayaa muuqan markaas oo haddaad dee qaalo uga jeedo qayluula yaqiilu bay kaa noqonaysaa haddaad hadal ugama jeedana yaquulu bay noqone bal mudaaric ka bine waa hadalkiisuu fasiraya ama laqsigiisuu furfurayay markaa wixii qarsoonaa ayaa meesha ku muuqan oo labada macnee ay kala leeyihiin waxaan aada ka kinaayonaysayna si cad bay u muuqan haddaan beydka ku celiyo kolley fatxulbaari buu kuba sugan yahay xadiidkan bal qabashadiisa markaas mujaladka koob iyo tobnaad qaala qaala الnabiyu qowla صaxiixا qultu qaala الnabiyu qowla صaxiixan waa ninka hore markaa ka labaad muxuu yihi fabni minhu mudaarica yadharu اlkhaafi wayabdu ladii kanayta sariixa oo mudaaric markaas ay wii ay kala baxayaan ay kala muuqanayaan bal markaa muxuu yihi anas faqaala cindana facariqa rasuulka ilaahay wuu seexday gurigoodana wuu tegi jiray horeynu usoo maray imakana way nooguma sugan tahay waayo waa anas qoyskiisii calaaqa weyna way kaba dhexeeyeen horena waa ti aynu usoo maray inuu gurigooda uun geli jiray uu odhan jiray waan u naxariisanayaa ama waan u naxayaayo walaalkood baa la dilay isagoo aniga macayga ah waa waxa weeyaan anas ibnu nadr ninkaa la odhanaya anasna uu abtiga ahaa magaciisana laba lahaa waxa weeyaan lagu dilay rasuulka ilaahi isagoo maciisa waxa weeyaan waa anas ibnu nadr waa anas isaga waxa weeyaan adeerkiibaa u ahaaye lakiin ninkan kale waa xaraam ibnu milxan ninkii la odhanayey beru macuna isaga laguma dilay bal alxaasil kolley kalaan baa culimada jira halkan aqalkan uu seexanayay gubasheedu ku seexanayaba umu xaraamna horeynu soo maray in badanoo culimadaa sheekuna uu ku celceliyaa nawowi mataashiina waa siay sameeyaan waxay ka dhigeen maxramiye inay kaba dhexaysay oo xag ama radaaca ama khaalo ah iyo habaryarnimo ah ay kaba dhexaysay dee culimada qaarna me waxay leeyihin marka nasabkii ay tatabuceen may ulada iyo habarnimada jirta habaryarnimada jirta waa mid saray noqonaysaa maxramiye keenayne ama khasaaistii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee arrintiina khalwa kuma sugnaba imaka faqaala cindana facariqa uu dhiiday wajaءat umii biqaruuratin hooyaday baa quraarad bay la timi eeg rasuulka ilahi baa gogashii buu ku dhiiday dhiid badan buu lahaa dhiidkiibaa harag buu ku hurday e dee markiiba muu liqin haragie wuxuu ku hadhay meeshii markaasaa maxay samaysay hooyadii umuslaym qaraarad bay la timo fajacalat waxay bilowday taslitu inay saa gacanta amaba wax saa ugu murdinayso ama dee ugu soo engejinayso meeshii alcaraqa fiiha way masaxaysay caraqii ayay fiiha qaarurada intay ama mara yeer qaadatay intay saa meeshii ay tidhaa bay hadhow ku maroojinayso quraaradeedan bay ku shubanaysay fastayqada nabiyu sala allahu alay waslam iyadoo saa samaynaysa ayaa rasuulka ilaahay soo toosay faqala wuxu uhi ya uma sulaymin ma hada aladii tasnaciina waxan aad samaynaysaa muxuu yihi qaalat waxay tihi hada caraqukani waa dhiidkaagii najcaluhu fii tiibina waxaan ku daraynaa diibka iyagana aan isticmaalno wahuwa min adyabi tiibi diibka ugu fiicanna weeye oo diibka ugu udgoonba weeye taas bay tidhi bukhaari baa halkan inoomu dhigane wariyeyba malaa suko waa weelka ay diibkii waxaa ku shubanayeen baa caraqan iyo timihii rasuulka wax kamida kuba sugnaa muslim dhimatay anas baa hayey anasna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee ilaa labiyo siddeetan sanood waa ka nolol dambeeyeyba ee markii uu dhimanayey waa haysayo ayuu amray xanuudkiisii isaga lagu maydhkii la maydhay lagu daadinayey in lagu daro ayuu amray bukhaari matigiisa inoogula sugan tahay ama xadiidka duruqdiisa mid kaba mid ah muslim waa tan oo kale intaa uu kaba tegay qaalat waxay tidhi hada caraquka najcalu fii diibin aw huwa min adabi diib وxdثnي محمد بن رافع قال xdثna حuجaين بن مثنى قال xdثna عبدالعزيز وهو بن أbي سلمة عن اسحاq بن عبدالله بن أbي طلحة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilah وxa ydkل mid gala beyta أmi سlaym waa soo siyaaran jiray waa u iman jiray faynaamu عalىa فrاaشha waa marka ay ka maqantay gobasheedu iskaga seexan jiray وalxal laysat فيhi aanay guriga kuba sugnayn qaala wuxuu ihi anas fajaءa daata yowmi maalin buu yimi fanaama calىa firaashiha gobasheedii oo dee firaashkeeda waxaa ka sarreeyeyna harag ama jildii baa ka sarreeyey iyo adiimahe ayaa u yimi waa masalla oo kale markaasuu ku seexday fautiyat waa loo yimi umu sulaym oo faqiila laha waxaa lagu yidhi hada الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam naama fii beytika calىa firaashik waa fa sharaf weyn bay u tahay iyada waa kan rasuulkii ilaahay oo gurigaagii yimi oo ku seexday gogashaadii seexday aqalkaaga dhexdii iyo weliba gogashaada korkeed qaalat wuxuu yihi anas fajaءat way timi walxaal qad cariqa isagoo rasuulka ilaahay dhiiday wasanqaca uu ku ururayoo macnaa tajamaca weeye caraquhu dhiidkiisii calىa qidcati adiimin waa in haragahoo cala lfiraashi firaashka korkiisa ku sugnayd ayaa dhiidkii ku ururay waa dhiidkiiba fafataxat waxay furtay catiidatahaa waa wixii ay iyadu sanduuqii ay ku ridaysay waxyaalaha ay aada u qiimeynaysa mataaceed ah kolley imaam nawowi wuxuu kuba sharxay hiya ka sunduuqi aلصagiiri tajcal اmarأaةu fiihi maa yacizu min mataaci waxyaalaha naadirka aad ay u ilaalinayse mataaceeda waa mid ay ku ridato ayaa catiida laydhaah xaafid بn xajar ba wuxuu yidhah waxaa laga soo qaaday lafdiga alcataad oo ah ashay mucadu lilumuuri marka lilamri muhim waa shayga loogu talagalay amarka muhimka kaas baa uu ka soo jeedaaye adigu bal waa sanduuqeeda koobnaa waxyaalaheeda ay aada u ilaalinaysa ay ku ridi jirtay kiibay furtay markaasaa maxay samaysay fajacalat waxay bilowday tunashifu inay engejinaysa dalika alcaraqa oo macnaa maray soo qaaday iidkaas bay meeshii kaga engejinaysay fatacsiru haddana way maroojinaysay markaa dee maradii qoyanayd ee dhiidkii rasuulkii ilaahay ay de halkii kusoo engejisay ayaa waxay ku maroojinaysayba fii qawaariiraha quraaradaheedii ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فزcdu halkan mn seeqada way uu toosay rasuulka ilaahay faqala wuxu uhi ma tasنacina ya uma sulaymin faqaalat waxay tihi ya rasuula الlahi narjuu waan rajaynaynaa barakata waa dhididkaaga barakadiisa lisibyaana caruurtayada qaala asabta markii horena maxay tihi najcaluhu fii diibina markaasuu xaafid bnu xajar fatxubaari ku yidhaaho isma caaridsana e waxaan kuba jamcinaynaa uun ama waxay u ururinaysay diibkana waa udgoonkiisa daraaddeed uu leeyahay iyo barakada daraaddeed oo labada xaalaba ama labadan amar daraaddeedba way u samaysay rasuulka ilaahina uu ku sugayba oo waa kan muxuu yihi qaala asabti xdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna عفان بن مسلم qال xdثna وhيب qال xdثna أيوب عن أbي قiلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna yأتيiha faيقيل cindaha g waa mdaarcii qاala agteedu hargeli jiray seexan jiray fatabsad lahu waxay u kala bixinaysay nidcan waa masale iyo nidci fayaqiilu caleyh kaas buu ku seexan jiray oo uu ku hargeli jiro markaa uu jiifsanayo xataa ayaanu gaminbe halkaas isaga ku jiifsan jiray wa kaana kahiira alcaraqi rasuulka ilaahay uu dhiidid badnaa fa kaanat waxay tajmacu caraqa dhiidkiisaasi isu geyn jirtayoo fatajcaluhu fi diibi waalqawaariiri diibkooday ku dari jirtay isagoo kaba udgoon diibka rasuulka ilaahay dhiididkiisu diibka ay haysato iyo qaraarudaha haysatay dee diibka ay ugu tala gashay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam yaa uma sulaymin ma haada qaalat caraquka aduufu bihi waxaan ku khadayaa kolley daal mucjama ana culimadu labada xarafba daashii muhmalada ahayd iyo tii mucjamada ahayd labadaba way ku dabdiyeene waxaan ku darayaa dibi oo dee ay ugu darayso diib ahaan iyo barakada ciyaalkaba kolley waay wallah subxaana watacaala acala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atib